بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi araxmaani iraxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga landalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ee ka jihaada saaxilka afrika ayaa war ka soo saartay weerar cagmarin ah oo ay ku qabsatay saldhig weyn oo ay lahaayeen ciidamada dowladda dabadhilifka ee burkina faso in ka badan toddoba boqol oo ruux ayaa saacado gudahood shuhado iyo dhaawac ku noqday duqaymaha bahalnimada leh ee ciidanka yuhuudda sahyuuniyadda ay ka wadaan magaalada khaza jenaraal cabdifataax al burhaan hogaamiyaha milatariga waddanka suudaan ayaa sheegay in la soo gebagabeeyey howlgalka waxaa loogu yeeray qaramada midoobey ee waddankaas wuxuu go'aankaasi ka dhigan yahay warbixin ayaan soo gudbin doonaa dhulgariir cabirkiisu yahay shan dhibic toddoba ayaa ku dhuftay dalka bangaladesh ee dhaca qaaradda aasiya garyaqaan amerikaan ah oo ku sugan gobolka kolombiya ayaa diiday cosigii ka yimid donald trump oo ahaa in la laalo dacwada loo haysto qodobadaas ibii soo koreed maqli doontaan oo mar kale iyo caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka xilli dagaalada ka socda waddanka suudaan ay sii xoogaysanayaan ayna malaayiin qof isaga barakacayaan magaalada caasimadda ah iyo deegaanada ku xeeran ayay xukuumadda dabadhilifka suudaan waxay sheegtay inay soo afjarayso joogitaanka dhammaanba ururada caalamiga reer galbeedka ee waddankaasi ku sugan nidaamka suudaan ka jira ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka imaaraadku taageero ayaa aaminsan in ururada caalamiga ah ay ku lug leeyihiin dagaalka daakhiliga ah sidaasna ay ku amartay in lasoo afjaro joogitaanka waxaa loogu yeero hay-adaha qaramada midoobe ee waddanka suudaan cali saadaq cali oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda suudaan ayaa dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay xarunta waxaa loogu yeero qaramada midoobe gaarsiiyey fariin uu diray jenaraal burhaan taas oo dalbanaysa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gebagabeeyo howlgalka waxaa loogu yeero qaramada midoobe ee dalkiisa fadhi ay magaalada new york xalay ku yeesheen waxaa loogu yeeray xubnaha golaha ammaanka ayay uga doodeen sida laga yeelayo dalabka nidaamka suudaan ee ah in lasoo afjaro howlgalka qaramada midoobe golaha ayaa isku raacay in albaabada loo soo laabo howlgalka suudaan siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan intaba afar iyo toban dowladood oo ka mid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha waxaa loogu yeero qaramada midoobe ayaa isku raacay in lasoo gebagabeeyey howlgalkan balse waxay qabsadeen in muddo saddex bilood ah la siiyo si loo soo xiro xarumaha ururka islamarkaasna loola soo daadgureeyo shaqaalaha iyo qalabka yuwanka ee waddanka suudaan yaalla howlgalkan oo la oran jiray unitimes ayaa waxba kama jiraan noqon doona in ka badan laba boqol afartan shan xubnood oo ka tirsan howlgalka ayaa ku kala firiirsan dhammaanba gobollada waddanka suudaan halka qaarkood dalka dibaddiisa ay ku yaalaan siddeetan iyo siddeed ka mid a xubnaha ayaa ku sugan magaalada dekedda leh ee boorta suudaan ee dhacda bariga waddanka suudaan halka xubnaha intooda badan iyana ay ka shaqaynayaan magaalooyinka nairobi iyo addis ababa sababta uu jenaraal al burhaan dalkiisa ugu ceeriyey howlgalka qaramada midoobey ayaa lagu sheegay inuu diidan yahay saameyn maamul oo mustaqbalka golahana ay ku yeeshaan dalka iyo in faragelin siyaasadeed iyo mid amniya kusoo sameeyaan arrimaha suudaan haddii uu sii daba dheeraado dagaalka hadda socda dowladda suudaan ayaa bilo ka hor garabka ku dhufatay soo jeedin ka timid ururka igada oheed in ciidamo naba ilaalineed loo diro waddanka suudaan si ay u kala dhex galaan kooxda dacmu sariic ee fallaagada lagu sheego iyo ciidamada dowladda ee ku dagaalamaya dhowr magaalo oo suudaan ka tirsan balse ay ugu muhiimsan tahay magaalada al-khurtuum go'aankan ayaa madhaleys ka dhigaya dhammaanba dameecadii ahaa in suudaan loo daadgureeyo ciidamo afrikaan ah iyo kuwo caalami ah xataa haddii dowladda hadda jirta la wiiqo falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in jenaraal alburhaan uu wiiqay damicii diblomaasiyadeed ee imaaraadka uu ka lahaa waddankan iyo in waxa loogu yeero qaramada midoobe uu ka dhigto meel laga sii huriyo colaadda isagoo adeegsanaya aaladihiisa diblomaasiyadeed ee awooda badan taageerayaasha imaaraadka oo sagaal bilood dagaal uga jira waddanka suudaan ayaa awoodi waayay inay ridaan xukuumadda ayna ku bedelaan maxamed xamdaan dakluub inta badan dhulka suudaan waxaa ka talaysa xukuumadda camiilka ah ee militarigu hogaamiyo marka laga reebo magaalada niyaala ee gobolka daarfor halkaasoo dhowaan ay qabsadeen kooxda dacmu sariic dowladda suudaan ayaa horey u diiday in wakhtiga loogu daro howlgalka waxaa loogu yeero qaramada midoobe ee gobolka daarfur tani waxay imaanaysaa iyadoo dhowaan warbixinno soo baxay ay sheegayeen in reer galbeedka iyo hay-adihiisu ay doonayaan in waddanka suudaan la kala qaybiyo oo laga dhigo ilaa iyo afar dowladood oo dhexdooda loolama بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
qaybaha hore ee caalamulyoom ayaad dhegeysanaysaan majalad ka soo baxda dalka maraykanka oo wax ka qortay taageerada indhala-aaneed ee xukuumadda washington ay siinayso maamulka gumaystaha yuhuudda ayay majaladdu ku soo bandhigaysaa lacago xaddhaaf ah oo maraykanka uu ku bixinayo arrinkan warbixin arrintaas ku aadan waxaa si amba qaadaya walaalka ilyaas cabdulaahi wargeyska responsible state graft oo ka soo baxa waddanka maraykanka isla mar ahaantaana ah mid elektaroonig ah oo raacsan macadka kuwains ee washington ayaa wax ka qoray taageerada indhala-aanta ah ee uu maraykanku siinayo maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee filistiin waxay ugu horrayn majalladda warbixinteeda ku sheegtay in washington ay yuhuudda siisa kaalmo aanan xadidnayn taasoo aad uga badan inta ay yuhuudda ka hesho dowladaha kale ee gaalada ah waxaana taageerada washington ee israa'il lagu qiyaasay ilaa boqol iyo soddon bilyan oo dollarka maraykanka ah falanqayn uu wargeyskan ku sameeyey taageerada maraykanka uu siiyo maamulkan isugu yeera israa'il ayuu ku sheegay in kayaanka sahayiinada tan iyo markii la aasaasay sannadii kun sagaal boqol afartan iyo siddeeddii uu si aad ah ugu tiirsanaa kaalmada maraykanka haddii ay ahaan lahayd dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo militariga intuba taas oo keentay in talaabiib ay maraykanka ku tilmaanto xaliifkeeda ugu weyn ugana dhow dowladaha kale ee caalamka wargeysku wuxuu tusaale ahaan u soo qaatay dagaalka hadda u dhexeeya yuhuuddii kooxaha muqaawamada filistiin wuxuuna caddeeyey in militariga gumaystaha uu adeegsanayo hubkii uu ugu deeqay maraykanka kaas oo ay isbuucyadii lasoo dhaafay ku xasuuqeen kumanaan rayid ah oo aanan waxba galabsan ayna ku burburiyeen deegaano badan oo ka tirsan dalka filistiin kuwaas oo si dhammaystiran uga baxay qariiradda waana sida uu sheegay wargeyska responsible state graft
راحت وخلينا بدنا نفرق المنام استشهد الله يرحمه برضو بابا استشهد ماما استشهدت اخويا وليد استشهد ايش اللي هذا اهو اللي ضل لنا اه ستات التنتين استشهدوا وسيدي آه، خالد وسيدي ابو انس ومامي وخالاته و- وخ- وخواله falanqayntan oo uu qalinku u qaatay agaasimaha wararka ee enterprise service u qaabilsan xarunta qaramada midoobe ninka lagu magacaabo deglif dayn ayuu ku sheegay in dhammaan taakulada militariga uu maraykanku siiyey yuhuudda ay tahay mid lacag la'aan ah si ka duwan saadka ciidan ee uu maraykanku siiyo dowladaha kale ee caalamka wuxuu intaa raaciyey agaasimahan in taakuladan uu maraykanku yuhuudda u marsiiyo barnaamijtiisa kale ah maalgelinta militariga shisheeye barnaamijka gargaarka militariga iyo barnaamijka agabka ciidan ee dheeriga ah cilmi baaris uu sameeyey aqalka koongareeska maraykanka ayaa lagu sheegay in kayaanka sahayiinada uu yahay midka taageerada ugu badan mar walba ka hela dowladdooda waana tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka falanqaynta majalladan maraykanka ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in macadka caalamiga ah ee cilmi baarista nabadda ee stockholm uu daaha ka qaaday xog daabacan oo sheegaysa in boqolkiiba toddobaatan iyo sagaal hubka loogu deeqay maamulka isugu yeera israa'iil muddadii u dhexaysay laba kun siddeed iyo toban ilaa laba kun labayo labaatan ay bixisay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka jarmalka ayaa galay kaalinta labaad isagoona yuhuudda siiye boqolkiiba labaatan hubka dibadda uga yimaada halka talyaaniguna uu galay kaalinta saddexaad isagoona yuhuudda siiye boqolkiiba dhibiclaba hubka uu dibadda ka helo waana sida lagu sheegay warbixintan ay daabacday majalladan ameerikaanka ah qoraaga warbixintu waxa uu intaa ku daray in maraykanka ay weli tiirdhaxaad u tahay inuu taageero joogto ah ku bixiyo badqabka iyo ammaanka yuhuudda laga soo bilaabo harri truman oo maraykanka hoggaanka u hayay intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol konton iyo saddexdii taas ayaana ka dhigan in yuhuudda ay taageerada maraykanka ku naaloonayso in ka badan toddobaatan sano oo xidhiir ah warbixinta majalladda oo gebagaba ku dhow ayuu maraykanku ku qiranayaa xaddiga dhaqaale ee uga baxa taageerada maamulka isugu yeera israa'il waxayna waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka sheegtay in yuhuudda la siiyo adduun lacageed oo gaaraya ilaa boqol iyo afartan bilyan oo dollarka maraykanka ah waana tan iyo markii la aasaasay kayaankan sahayiinada ah caalamka ayaa hadda la amakaagsan taagdarrada yuhuudda waxaana la isweydiinayaa sida fudud ee dhegta dhiigga loogu daray awooddii dhallantaydka aheyd ee caalamka laga gaday بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo aalaaba aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa bayaan ka soo saaray weerar cagmarin ah oo ay ku qabsadeen saldhig weyn oo ay lahaayeen ciidamada dowladda riddada ah ee burkina faso war-saxaafadeedkan ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ayaa waxaa lagu yidhi allah fadligiis mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen saldhig ay ciidanka riddada burkina faso ku lahaayeen mandiqada dijibu kadib markii lagu qaaday weerar cagmarin ah weerarkaas oo dhacay axaddii lasoo dhaafay ayaa waxaa ku halaagsamay sidoo kalena ku dhaawacmay tubaneeyo askari oo ka tirsan ciidanka riddada ah ee burkina faso mujaahidiinta ayaa weerarkan waxay ku soo furteen gaari gaashaaman iyo lix kale oo gaadiid kuwa dagaalka ah iyo kow iyo toban mooto sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkan ku soo furteen qori b m nooca sideed dhuumoodka ah qori shilke nooca laba dhuumoodka ah laba qori oo dhashiika ah kow iyo toban qori oo b k m ah soddon iyo laba qori oo nooca a k afartan iyo toddoba ah qori s b g sagaal ah iyo qori nooca wax lagu toogto oo casri ah iyo agabyo kale oo ciidan bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam oo sii socda ayaa lagu beeniyey warar ishaacaad ah oo uu cadowgu ka faafiyey weerarkan waxaana lagu yidhi mu-asasada asdallaaqa waxay beeninaysaa sheegashada cadowga ee ah in ay dileen tiro badan oo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta waxayna xaqiijinaysaa in mujaahidiinta weerarkaas ku shahiiday ay yihiin dhowr iyo toban mujaahid kuwaas oo sida aan u rajaynayno uu allah doortay sidoo kale muwaasasada azallaaqa waxay baahisay filim soconaya muddo kow iyo toban daqiiqo ah kaasi oo lagu soo bandhigay qayb ka mid ah duulaankan barakaysan sidoo kale waxay mu'asasadu baahisay sawirada khaniimadii lagu soo furtay weerarkan dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu isla wadankan qarax nooca miinada dhulka lagu aaso kula beegsadeen gaari ciidan oo ay wateen ciidamo ka tirsan riddada howlgalkan qaraxa ah ayaa si gaara kaga dhacay mandiqada burni waxaana halkaasi allaha fadligiis ku basbeelay gaariga iyo dhammaan askartii la socotay sida ay sheegeen mujaahidiinta alqaacidada burkina faso diyaaradaha iyo doomaha dagaal ee maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa maalintii labaad oo xiriir ah kadib xabad joojinta waxay weerar xoogan ku qaadeen magaalada khan yuunis ee dhacda koonfurta khaza iyo magaalada deerulbalax halkaas oo ay ku shahiideen tobaneeyo qof oo filistiiniyiin ah maamulka caafimaadka ee magaalada khaza ayaa shaaciyey in ugu yaraan laba boqol iyo afartan qof ay ku shahiideen duqeymaha wuxuushnimo ee yuhuuddu ay ka wado marinka khaza tan iyo markii ay dhammaatay xabad joojinta ay yuhuuddu la gashay kooxaha wax iska caabinta xarumaha caafimaadka ee khaza ayaa sidoo kale diiwaan geliyey dhaawacyada in ka badan lix boqol iyo konton qof kuwaas oo ka dhashay boqolaal duqeymo dhanka cirka ah iyo madaafiic ay adeegsanayeen doonyaha dagaal ee maamulka yuhuudda duqeymahan bahalnimo ee ka dhanka ah dadka rayidka waxaa dhanka kale ku burburay tobannaan guri iyo dhismayaal kale oo ku yaal magaalada khan yuunis ee dhacda koonfurta marinka khaza dhanka kale kooxaha wax iskacaabinta filistiiniyiinta ayaa weeraro iskacaabin ah la beegsanaya yuhuudda xoogga lagu dejiyey dhulalka barakaysan ee filistiin gaar ahaan nawaaxiga magaalada khaza kooxaha wax iskacaabintu waxay shaaciyeen in madaafiic dhowr ah ay maanta la beegsadeen saldhigyo ay ciidanka yuhuudda ku leeyihiin bariga maaqin oo ka mid ah deegaanada xoogga lagu dejiyey sawaariikhda kooxaha wax iskacaabinta ayaa garaacaya magaalooyin dhowr ah oo ay xoog ku haystaan yuhuudda waxayna kooxaha muqaawamadu sheegeen inay beegsanayaan fadhiisimaha ciidamada dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu sheegay shan dhibic toddobo ayaa ku dhuftay dalka bangaladesh ee dhaca qaaradda aasiya sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhulgariirkan ayaa si gaar ah kaga dhacay meel dhanka koonfureed kaga beegan magaalada gomila ee dhacda dalkaas mana jira wax khasaare ah oo ka dhashay dhulgariirkan xaakim ameerikaan ah oo ku sugan waddanka maraykanka ayaa diiday codsiga madaxweynihii hore ee dowladda maraykanka donald trump ee ahaa in la laalo dacwad dembiyeedka la xiriira doorkii uu ku lahaa trump weeraradii koongareeska ee dhacay labada kun kow iyo labaatankii arrintan ayaa horey loogu caddeeyey dokumentiyada dacwadeed ee loo haysto donald trump xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinle ah oo barnaamijka caalamul yowm uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifataax wamuxsin iyo sayiib cabdulaahi
aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada canaawinta maanta aan ku falanqayn doonno waxaa ka mid ah heshiiskii maxaabiis dhaafsiga ahaa ee dhex maray muqaawamada iyo yuhuudda oo hasiimo dhinaca akhlaaqda ah lagu gaarsiiyey maamulka yuhuudda sidoo kale waxaan xubinta wargeysada ku falanqayn doonaa dowladda maraykanka oo hub culus mar kale ugu deeqday maamulka gumaystaha yuhuudda iyo ra-iisul wasaarihii hore ee maamulka isku magacaabay israa'iil oo dalbaday in isbahaysiga saliibiga ah nato uu qayb ka noqdo dagaalada ka socda khaza canaawintaas iyo kuwo kale ayaad xubinta wargeysada maanta kaga bogan doontaan aan soo dhoweeyey walaalka cabdulfataax abu muxsin cabdifataax inoo soo qabo wargeeska ugu horreeya maanta aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb wargeyska yeni shafaq oo ka soo baxa waddanka turkiga ayaan ku bilaabaynaa waxa uu daabacay maqaal uu kaga hadlayo hasiimada iyo jabka dhanka akhlaaqda ah ee yahuudda lagu gaarsiiyey intii ay socotay maxaabiis iswidaarsiga warbixintan oo uu qalinka u qaatay aqoon-yahan turki ah oo lagu magacaabo yaasiin aqdaay ayuu ku sheegay suhaybow in muqaawamada filistiiniyiinta markay dagaal tahayna ay u dagaalameen si geesinimo ah markay tahay la tacaamulka maxaabiistana ay ula dhaqmeen ee si bini'aadannimo ah taa oo yuhuuddu ay awoodi waayeen inay kula dhaqmaan maxaabiistii iyagu haysteen waxa uu intaa ku daray qoraagu suhaybow in yahuuddu inkastoo uu maamulkoodu dhisan yahay wax ka badan toddobaatan sano ayna yihiin ee quwad ka mid ah kuwa ugu waaweyn gobolka bariga dhexe haddana aysan waxba iska beddelin isla mar ahaantaana ay weli taagan yihiin marxaladdii lagu aas-aasay ee boobka iyo argagaxgelinta ku dhisnayd ee akhlaaq darrada ahayd wax sharci ah oo ay ilaalinayaan haba yaraateen aysan jirin isla mar ahaantaana iyagu ku tumanayaan waxa loogu yeero sharciyada dawliga iyo qawaaniinta qaramada midoobay ay dejisay ee sidoo kale aqdaay waxa uu sheegay suhaybow in muuqaaladii maxaabiis iswidaarsiga ay caalamka u noqotay fursad ay isku barbardhigi karaan habdhaqanka muqaawamada iyo maamulka gumaystaha waa marka laga hadlayo sida loola dhaqmayo maxaabiista ee marka laga soo tago suhaybow habdhaqankan ee sidoo kale waxaa meesha ka caddaatay in yuhuuddu ay qafaashaan carruurta yaryar isla mar ahaantan ay ula dhaqmaan sida maxaabiista dadka waaweyn oo kale maadaama intii ay socotay maxaabiis iswidaarsigan ay soo daayeen carruur ay ku xidheen ee da'da laba-iyo tobanka sano isagoo hadalkiisa sii wata ayuu qoraagu sheegay suhaybow in sida muqaawamadu ay ula dhaqmeen maxaabiista yuhuudda aysan ahayn igu sawir iyo iska yeelyeel ee waxay ahayd ayuu yidhi mabda ayagu aaminsan yihiin taana ay tahay ayuu yidhi waxa ay farayso diinteenna suuban ee islaamka oo xarbi iyo silmiba aysan ka tegin ixsaanka een yaasiin aqdaay wuxuu sidoo kale soo qaatay muuqaaladii kookoobnaa ee sida aan caadiga ahayn suhaybow u qabsadeen ee maalmahan qaybaha kala duwan ee warbaahinta oo ay ugu horreeyaan ee baraha ay bulshadu ku wada xidhiirto kuwaas oo uu aad uga gubtay maamulka yahuudda ilaa ay ka hadleen suhaybow ee afhayeenadiisa oo ugu dambeeyey afhayeenka ciidanka oo shalay hadlay qoraagu waxa uu intaa ku daray suhaybow in maxaabiista markii lagu wareejinayey ee hay-adda mactabka guduudan ay macsalaamaynayeen raggii haystay sida saaxiibbo in badan wada noolaa oo kala tegaya oo kale taana waxay ku timid ayuu leeyahay qoraagu sida wanaagsan ee loola tacaamulay intii gacanta lagu hayey haddii suhaybow dadkan la tacdiibin lahaa oo la jirdili lahaa sidan ma aysan ahaateen xaaladdu arrintanna waxa uu sheegay qoraagu ugu dambayntii in yahuuddu ay dhabarjab ka daran midkii dagaalka ay ka qaadeen oo ay ka gubteen ee markii ay arkeen dadkooda oo macsalaameynaya oo qoslaya islamar ahaantaana salaamaya ee dadkii iyaga haystay eeee muqaawamada filistiiniyiinta iminkana wargeysada xiga iyo walaalka suhayb waad mahadsan tahay cabdi fitaax wargeeska inoo xiga waa saxiifadda ha artis ee ka soo baxda deegaanada yuhuudda xoogga ay ku haystaan in cabdifataaxu saxiifadan waxay daabacday maqaal uu qoray ra-iisul wasaarihii hore ee yuhuudda ninka lagu magacaabo ayuhuud olmart cabdifataax ugu hore ninkan waxa uu weeraray xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu wuxuu sheegay inay ku fashilmeen dagaalada ay ka wadaan magaalada khaza sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay yihiin kuwo dhiig u ooman marka la eego waxa ay ka geysteen magaalada khaza in cabdifataaxu ra-iisul wasaarihii hore ee yuhuudda waxa uu sheegay in dagaalka haddii hadda uu dhammaado uusan maamulka gumaystaha yuhuudda awood u lahayn in uu sii haysto magaalada khaza oo uu gumaysi ku sii haysto taa beddelkeeda waxa uu soo jeediyey talo ah in dagaalka ay kala qayb qaataan dowladaha reer galbeedka si gaara isbahaysiga saliibiga ah ee nato markaas uu sheegay in kaalimuglah ay ka qaadan doonaan soo afjaridda kooxaha muqaawamada filistiin ee dhanka kale cabdifataaxoo wargees ka soo baxa waddanka ruushka ayaa wax ka qoray saameynta dhaqaale ay reebi karaan dagaalada ka socda magaalada khaza waxa uu sheegay in ugu horeyn saameyn ay ku yeesheen maamulka gumaystaha yuhuudda oo uu tilmaamay inuu khasaaray lacag balaayiin dollar ah sidoo kalena hoosudhac xoogan uu la kulmayo dhaqaalaha maamulkaas wuxuu tusaale u soo qaatay in dagaalka si maanila ah ay ugu baxayaan lacag malaayiin dollar ah ee wasaaradda maaliyadda maamulka gumaystaha yuhuudda hore ayay u sheegtay in dagaalka si maalinla ah ay ugu baxayso lacag dhan laba boqol iyo konton milyan oo dollar sidoo kale waxa ay saxiifadani tilmaamtay cabdifitaaxow in meesha ay ka baxeen ilihii dhaqaale ee maamulkaasi sida dalxiiska uu sheegay inay ka samayn jireen lacag malaayiin dollar ah markii maamulka gumaystaha yuhuudda laga soo tago wuxuu sidoo kale tilmaamay in dagaalka uu saameyn ku yeelan doono guud ahaan mandiqadda iyo sidoo kale caalamka si gaara waxa uu sheegay in haddii dagaalka ay soo galaan xulafada iiraan dhanka kale waxa uu tilmaamay inuu jiri karo cadaadis ka imaanaya dowladaha soo saara shidaalka ee dhaca mandiqada bariga dhexe sida sacuudiga uu tusaale u soo qaatay isla xiisadan ayaan ku guda jirnaa cabdifitaaxow wargeeska wolstry journal isagana maanta waxa uu daabacay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu hub hur leh u diray magaalada khaza n hubkan waxaa la sheegay inay qeyb ka yihiin gantaalada bambooyinka waxguba ee loogu talagalay dhufiisada taas oo la sheegay in midiiba ay gaarayso laba boqoloo tan in dowladda maraykanka cabdifitaaxu tan i markii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa ay kooxaha muqaawamadu weerareen deegaanada yuhuudda waxay taageere xaddhaaf ah oo indhala-aan ah ay u fidinaysay maamulka gumaystaha yuhuudda si gaar ah la talin iyo hub ay u diraysay maamulka yuhuudda kuwaas oo qayb ka mida lagu dilay afar iyo tobanka kun ee muslimiin ah ee yuhuuddu ay ku xasuuqday magaalada khaza xubintii wargeysadana waa naga intaa gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabaynaa caalam ulyoom sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا